العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الدخان macnaa dukaankii ku soo arooray suuratu dukhaan ama suuradda magaciisaba qaadatay bal tafsiirkiisa iyo macnihiisu ama wuxuu yahay ama loogaba jeedo taas buu baabkeedii yahay wuxuu ihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثnaa isxaaq bnu ibraahima qaala akhbaranaa jariir can mansuuri can abi الduxى can masruuqi qaala anahu qaal bal kolley waa dadkii kitaabkeenna kuba badnaa intuba waa aimo xadiidka sanadkiisa dadka kuba sugan haddaba masruuq ibn lajdac baa wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn cinda cabdillaahi wa cabdullaahi bni mascuud agtiisaanu ku sugnayn juluusan xaalanay kuwa fadhiya oo waxaanu fadhinay cabdullaahi bni mascuud ayaanu la joognay walxaal huwa isagu mudajicun uu jiifo beynanaa dhexdanada waa asxaabtiisii waa xertiisii dee adugu istiraaxaan haba noqotee uu isagu uu jiifay iyaguna hareerihiisay fadhiyeen taas bay faataahu waxa u yimi rajulu nin baa u yimi kolley de waa dadkii waktigaas magaciisa laynooma soo naqlin ninku sanadka xadiidka ka mid maaha oo xadiidka nin inoo warinayey ma aha oo la yidhaaho xadiidka sanadkiisa rajul mubhami kuba sugan yahay ee waa nin matnigii imaka inoo raacsan markaa nin baa yimi faqaala wuxuu yihi ninkii baa yidhi ya abaa cabdiraxmaan waa kunyadii cabdullaahi bni mascuud abaa cabdiraxmaanow ina qaasan ruux waacido oo cinda abwaabi kindata reerka kinda albaabadeeda agtooda kuba sugan kaasoo yaqusu dadka waacdiyaya ayaa ayaa me nin qaasi ayaa cinda abwaabi kindata yaqusu isagoo dadkii wacdiaya wayazcumu waxaan u sheeganayaa ana aayata dukhaani dukaanka aayadiisii iyo calaamada dukaanku taji-u inay imanayso bal laftigan qaasi horta waa alwaacid waa kii wax wacdiyayey kolleyna waktigaas mudakerna way odhanayeen qaasina waa lagu idlaaqayay waacidna waa la odhanayey asalka horena alqaas waa ruuxan dee qisooyinka iyo akhbaarta sheega kaas baa la yidhaha kaa qaasiga laba yidhaaho oo min qasa yaqusu fahuwa qaasun laakiin dee ninkan had iyo goor dadkan wacdiyaa waxna qisooyin bay soo qaataan akhbaaray soo qaataan oo sanbaa waa cidkii dadka waaninayay loogu magacaabay magacan ama loogu idlaaqay xagga kindadana waa reer adugu kolley dee macruuf ahaa mashhuur ahaa walow degaankoodu markii hore ciraaq aanu ahayn laakiin markii futuuxaadku ay dee dhaceen ee ciraaq iyo bilaadaas la furtay reer faris lagaba kiciyey ee dad aada u badanna dhulka ay degeen kolley kuufa dadkii deganaana ka mid bay ahaayeen laftigan cinda abwaabna kolley xadiidkaba duruqdiisa cinda baabi kindata ayaa ku sugane suu sheekuba raximah llahu tacaala leeya waa magaaladii kuufa oo malaa suur lahayd albaabadeedii mid kaba mid ah waxaa reerkan loogu tiiriyey kindo la yidhaahna xaafadoodii waa halkii ay ahayd oo macnaa dee kolley waa la degay reeruna way is urursadeen oo markii dee dhulkaa lasoo degay dee bilaadiina lagaba yimi khaasatan qaadisiye dabadeed markii kuufa iyo basre iyo laay dee markaa bal magaalooyinkaa laba degay reerihiina markaa meel bay xaafadahoodu ku urursanaayeen oo haddaba reerkaa kindo la yidhaha halkay xaaradoodu ama xaafadoodu ahayd kaninkii kuba sugnaa ayuu ninkani joogay meel kaba mida uun adigu dad buu wacdiyayey markaasaa wuxuu sheegtay oo uu yidhi aayaddan dukhaanka ee afartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin aayadda dukhaanku taji-u way imanaysaa oo ujeeddadu weli may dhicin waa wax soo socda waa wax iman doono fataakudu way qabanaysaa oy qaadaysaa bianfaasi lkufaari dadkii gaalada ahaa anfaas waa jamcu nafas neefahoodan iyo waa neefsigoodii bay qabanaysaayo se dee bacd riwaayaat kuba yimi sanadkoodiyo aan u xoog badnaaninbe dhagahooda iyo sankood iyo mikfar iyo dee meelihii bay qiiqan intuu buuxiyo kala soo baxayaayo iyaga anfaastoodii iyo nafahoodiibuu qabanaya wayaakudu waxaa asiibaya almu'miniina mu'miniintii minhu ay min hada dukhaani dukhaankaasi marka uu yimaado de waa waqtiyadaa qiyaamadu ay dhowdahay waxaa ka asiibaya ka hay-ati الzukaami manaa mil الzukaami weeye ama mil hay-ati الzukaam waa duri oo kaleo ruuxii muslimkaa uu caburayaayo dee durigu markuu inaasiibo waxaan aan dareennay acraada taasoo kale a muslimkii uu ku noqonaya manaa ruuxii muminkaana dee duray oo kale ayaa qabanaya dukaanka sababtii kii gaalkaana wuxuu dee isaga dhibaya ayaabu kuba noqonaya kaafkan ka hay-ati zukaami kuba suganna bimacnaa mithri weeye oo ismi baan kaba dhigaynaa bimacnaa mithriya markaa faacilkii yaakudu ayaa halkan dhacaya oo wayaakudu uu qabanayaayo dukaankaas ama waxaa mewayaakudu qabanaya oo asiibaya almu'miniina minhu min adukhaani ka asiibaya ka hay-ati zukaami ay mithlu hay-ati zukaami waa duray duri wax oo kale ah hay-adii oo kale ah oo cabur iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa muslimkii kuba imanaya waa ninka hadalkiisii loo soo naqliyey oo ninkan u yimi ibnu mascuud ayaa wuxuu sheegay nin waacido oo dad waaninaya oo wacdiyaya ayaa wacdigiisii ku soo daray arrinkan ah dukaankan ilaahay yidhi fartaqib yowma ta'ti الsamaau bidukhaani mubiin weli inuu dambeeyo qiyaamadu markay dhowaatona uu iman doono xaaladiisa iyo sifadiisuna marka uu yimaado sana ay noqonayso xagga hadday tahay dadkii kufaar tahay iyo hadday mu'miniinba tahay saasuu ninkaasi yidhi ninkaasaana le bu o uu tiiriyey cabdullaahi ibnu mascuudna waa taan aragno uu jiifay markaa wajalasa markaasuu soo fadhiistay cabdullaahi ibnu mascuudo bal haddaan eegno dee kunaa cinda cabdillaahi juluusa wahuwa mudajicun baynana markii dee nin faataahu rajulu faqaala kada wa kada faqaala cabdullaahi baa wuxuu yihi wajalasa halkan kolley marka maadigu dee xaalo dhaco inta badan qad bay qadari jireen oo walow dee aimada nuxaada barhkoodna idhahan waxba taasi shardi ma aha imaka halkan markaa kolley qadii baan iska soo qadaranaynaa laqbadu si ay noogu toosto faqaala cabdullaahi baa wuxuu yihi wajalasa waqad jalasa walxaal qad jalasa uu fadhiistay oo wixii uu yidhi maquulkii waa inoo dambeeyaa arrintan markuu ka cadhooday ninkan dee waxaanu cilmi ulahayn iska sheegaya ayuu uu jiifaye uu soo fadhiistay waa ihtimaam waxaan uu sheegayo uu ihtimaamayo iyo arrinkanoo uu inkar inkirayuu diidan yahay ayaa cabdullaahi wuxuu yidhi walxaal qad jalasa uu fadhiistay wahuwa qadbaanu walxaal qadbaan isagoo cadhaysan ayaa muxuu yidhi yaa ayuhannaasu dadow itaqu llaahi ilaahay ka cabsada oo waxa weeyaan dee ilaahay kaga cabsada waxaydaan macrifo iyo aqoon ulahaynun inay iska sheegtaanuun oo dee aad noqotaan dee kuwo dee maalan ilaahay waxaanay ogeynun dee isagii uba tiirinayo oonay cilmi uba lahayn o an taquluu cala llahi maa laa taclamuun taa inaad ku sifowdaan ilaahay kaga cabsada oo man calima ruuxa ogaada minkum xaalu idinka idinka mid yaha shay-an wax ee aqoon u lihi falyaqul ha yidhaaho bimaa yaclamu wuxuu og yahay oo waxa uu og yahay haba yidhaaho oo uu garanayo cilmiga uba leeyahay waman lam yaclam ruuxaan ogaan ee isagoo aan waxan macrifo iyo aqoon ulahayna falyaqul ha yidhaaho allahu aclamu ilaahay baa og ha yidhaaho fainahu shaniye aclamu liaxadikum an yaquula lima laa yaclamu allahu aclam bal kolle cibaaradan muslim haddaan eegno dee yar waxaan u yar baahan un laqbadii inaan waxyaalo kala horreysiine fainahu waa damiirkii sha'niga aclamu liaxadikumna khabar soo horeeyey oo halkiisii ka soo hormaray baan ka dhigaynaa an yaquula lima laa yaclamu allahu aclamna ee waa jumladan ayaan dee iyadana masel intan iskaga awilo ayaan mubtadi kaba dhigaynaa oo fainahu shaniye an yaquula lima laa yaclamu yaclamu liaxadikum an yaquula ay qowluhu axadkiin qowlkiisa uu ku qowlayo limaa laa yaclamu waxaanu ogeyn allahu aclamu wixii aanu macrifo u lahayn ilaahbaa og ayaa aclamu isaga dee u toosni badan u aqoon badan liaxadikum axadkiin ama fa inahu shaniya aclamu waxa u cilmi badan oo dee cilmi noqonaysaba axadkiin inay kala di wixii uu garanayo waxaanu garanayn buu kala soco u kala muuqda oo ruuxii oo garta bal matalan dee maqaamkiisii iyo aqoontiisii oo wixii aanu garanayn inaanu garanayn garta markaasna ka joogsada waa macrifataasba haddaba fa inahu aclamu waxa u cilmi badan liaxadikum an yaquula inuu yidhaaho limaa laa yaclamu wixii aanu ogeyn eenu garanayn aanu cilmi u lahayn allahu aclam ilaah isagaba celiyo taas baa u cilmi badan oo ujeeddadu cilmigii waxaa kaba mid ah garashadan ruuxu garanayo wixii uu ka jaahilka ahaa uu garanayo iyo wixii uu matalan uu aqoonta u lahaa kala soocayo markaasna xaddii iyo halkii dee xuduuddii cilmigiisa uu ku joogsanayo wixii aanu aqoon u lahayna markaa uu ilaahay u celinayo taasi macrifay noqonaysa ama ruuxii waxaanu garanaynuun hadduu iskagaba hadlo oo kale de waana takalluf waana jahli dee wuxuu ku dhacayaana inuu bal matalan kaba noqdo kuwaa dee ilaahay subxaana watacaala iyagii ay matalan ku qowlayo waxaana aqoonba u lahayn ilaahay uba nisbaynaya ama shareecadiisii u nisbaynaya kuwaasuu ka mid noqonaya e bal ruuxu hadduu wixii uu macrifo u leeyahay ha sheego waxaanu macrifo u lahayna ilaahay ha u celiyo ha idhaaha allahu aclam intaas weeye kalaamkiisu fain allaha ilaahay caza wajal qaala linabiyihi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkiisii wuxuu ku yihi qul maa asأlkm عalayhi min أjri wmaa ana min almutakalifiin qul waxaad tidhahaa maa asأlkum anigu idinma weydiisanayo calayhi waa calaa tabliiqi dee diinba waxyigan iyo diintan iyo soo gaadhsiintiisan aan idin soo gaadhsiinayo idinkuma weydiisanayo min ajrin wax ujro ah wax mushqaayada wax ujroon idinkaga dalbayaa ma jirto wama ana aniguna ma ihi min almutakalifiina kuwa wax isku kalifo oo dee waxaanu ruuxu aqoon u lahayn cilmi iyo macrifo u lahayn oo uu yidhaaho iska dhex galo un iska dabaasho uun ka jawaabo ama uu sheega waa takalluf ee kuwa iyagu wax isku kalifaye waxaanay aqoonba u lahayn oon cilmigoodu gaadhsiisanayna iska dhex dabaalanaya kuwaasna anugu ka mid ma ihi taas buu ilaahay nebigiisa ku yidhi macnaa xaddii iyo aqoontii iyo xuduuddii cilmigiina ku joogsada waxaydaan macrifo u lahayn ha dhex gelina dhaha allahu aclam bal intani waxay ahayd hordhacuuna horta macnuhu waa maxay hadalka ninkan looga soo naqliye ah dukaankan suuratu dukaanba ay loogu markaa dee magacan uguba baxay ee loogu magacaabay inuu dambeeyo inuu dhicin ee wax dambeeyo yahay ama calaamaadka saacadda yahay tii buu diidan yahay ibnu mascuud waa inkirsan yahay ninkana taasuu ku inkiray in gees kalena dee wuxuu ka dhigay ninkii waxaanu aqoon u lahayn oonu naqli iyo riwaayo u lahayn un ra'yigiisii un inuu waxyaalahan iskaga yidhi oo waxaanu aqoon u lahayn iyo macrifo u lahayn un dee ra'yigiisii qur-aanka intuu kuba fasiray uu saa kuba yidhi buu kaba dhigay markaa markuu intaa sheego waa inkaarkiisiiye ayaa wuxuu inoo caddaynayaa ibnu mascuud sheegayaa bal aayaddan macnaheedu wuxuu yahay dukaankani kuu yahay buu sheegayaa wuxuu yidhi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulkii ilaahay lamaa ra'aa markuu arkay min annaasi dadkii waa quraysh gaar ahaan idbaaran jeedsi ay xaqii kaba jeesteen oy aqbali waayeen markuu arkay ayuu faqaala yidhi allaahuma sabcun ka sabci yuusufa kolley alfaadana riwaayaadkii weli waxbay inoo dambeeyaan alfaado kale oo saxiixa bukhaari kuba suganna waa jirta barhkood baa alfaadahaas waxaa kaba mid ah xadiidka lainoo dee inooguba sugnaaday allaahuma acinnii calayhim bisabcin ka sabci yuusufa wey ilaahu waxaad iigu kaalmaysaayoo nimankan quraysheed ee iyagu diiday xaqii iyo reer mudariye diiday aqbali waayey si ay dee markay jilcaan ay xaqii u qaataan ay u aqbalaan toddoba sannadood oo la mida sanadihii abaaro ahaaye waktigii yuusuf dhacayba waana arrimihiiba jeelka uu kagaba soo baxay hudee ilaahayna subxaana wa tacaala dhulkii uu kuba makan siiyey markii loo dhiibayba wixii kuba tacalluqsanaa jaanibka khasaa-intaas iyo raashinka dabdintiisa iyo qaybintiisa iyo waxyaalahaas looba dhiibay isagii bal taas bayd halkan allahuma sabcun ka sabci yuusufa waxaan iska qadaranaynaa un mubtadaan u qadaranaynaa si craabtii inoogu toosto maxaan odhanaynaa allahuma ilaahayow madluubi waxa aan dalbayeen kaaba dalbayaa ku weydiisanayaa waxa weeye sabcun toddoba waa toddoba sandood oo abaaro oo israaca oo ka sabci yuusufa nebi yuusuf waxa weeye toddobadiisii oo kale waa toddobadii sanadood ee abaara ahaa ee kuwii barwaaqadaa dabadood yimi dee cid kastaana ay markii dambe u baahatay reer markii dhulkii wada abaaroobay xataa dee walaalihiina waaba sidii iyo dee reerkoodii ay isku heleen nebi yuusufbe bal matalan taas haddaba toddobad kuwaasoo kale ay u kaalmeen taasaan ku weydiisanaya bal alfaadaha kale inoo dambeeyana waan arki doonaa marka qaala ibnu mascuud baa wuxuu yihi macnaa rasuulka ilahi baa horta taa ilaahay weydiistay ibnu mascuud baa wuxuu yihi faakhadatum ilaah baa ducadii rasuulka ilaahay aqbalay oo waxaa nimankii quraysheed helay oo asiibay oo qabtay sanatun waa abaar abaar weeye waa jaadbon kooxdan halkan xasad baa biisay oo tirtirtay kula shayin macnaa ista'salat weeye shay kastaba macnaa abaar raagtay oo dee dhulkii waxa weeyaan nabaadkiisii oo dhami suulay oo markaa dee waxa weeyaan zarac aanay jirin xoolo aanay jirin ee shay kastaba tirtirtay ayaa iyagii asiibtay xataa akaluu ilaa ay cuneen aljuluuda waa hargihii waa harge beri horeba engegey gaajadii ay ku xambaartoy harga cuneen walmaytata baktigii ay cuneen min aljuuci gaajo daraaddeed waa gaajadii adkayday haysay daraaddeed min ajli aljuuc ay laba cuneen wayanduru wuu eegayey waa axadkood ila samaa'i xagga samada axaduhum midkoodoo waa midka iyaga kaba midii dadkaa rafaadsan ee gaajaysan fa yaraa wuxuu arkayey kayati dukhaani qiiqoo kale wax ah ayuu arkayey faataahu abu sufyaana oo markaa muxuu inooguba fasirayaa ibnu mascuud dukhaankani wax soo socda maahay waa wax tegey waktigii rasuulkii ilaahayna dhacay in oo tegey arrinkuna wuxuu ahaa habaar aada u adag oo rasuulka ilaahay habaarkiisii kaba dhalatay oo helay qra qoraysh iyo reer mudarba heshay oo asiibtay markii gaajoodeen ay rafaadeen qiiq maaha caadiyaba muu ahayne dee ruuxan gaajaysan ayaa wuxuu markuu samadii eeg bal xataa dhulku markuu abaaraysan yahay meel kastaba siiga ay ka kacayso dee samadii way isbedeshaayo markan dhulku barwaaqo yahay o isku mid maaha isku midab iyo isku wax ma aha haddaba ama qubaarkii badnaa ha noqday iyo iyaga absaartoodii oo aada u daciiftay iyo rafaadkan haysta ayaa waxay u arkayeenba iyagiyo samada inta udhaxaysa si wax qiiq jiro oo markaa isagu suu ku fasiraya ibnu mascuud qiiqani qiiqa xaqiiqiya muu ahaynoo yimi ee waa abaartan badan wixii kaba dhashay ee ama dee siigada badan kacaysa iyo iyaga gaajadood iyo rafaadkood iyo aragoodii oon caadiba ahayn ay u arkayeen iyaga iyo samada si waxaqiiqba uu u dhaxeeyo taas marka arrinku kaas buu ah markii heerkaa arrintu gaadhay ayaa faataahu abu sufyaan abu sufyaan baa u yimi muu islaamin markaa faqaala wuxuu uhi ya muxamedu muxamedow inaka adigu ji'ta waa timi ta'muru oo waa timi ta'muru xaalaad amrayso bidaacati illaahi wa bisilati raxim oo waxaad la timiba oo dadka aada fartahay ilaahay in la adeeco qaraabadiina la xidhiidhiyo wa ina qowmaka tolka qad halaku way halaagsameen dee waa digan laba yimi dadkana faraya qaraabadii in la xidhiidhiyo tolkaana waa qurayshe way halaagsameen fadcullaha lahum oo waxa weeye waa si dee markaa fircoon iyo qoomkiisiiba markii shiddadii kuwa badnaatay ay muuse kuba lahaayeen ba udcu lanaa rabbak rabbigaa noo bariyo noo duceeyo hadduu waxa naga faydo waanu ku raacaynaan ku rumaynaynaa dhibtii markay badnaatay ayuu u yimi uu yihi ilaahay u bari qoomkaagu way halaagsameen waa anigaa adigaa lana yimi ee dadka faraya in qaraabadii la xidhiidhiye faqaala allahu caza wajal markaa ilaahay baa yidhi فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون oo markaa waxa ay tahay bal aayaddan tafsiirkeedu iyo aayaadkan suu ibnu mascuud imaka halkan oo dee culimadii aada u aqoonta aada iyo aada u sarreysa u lahaa qur-aanka ama saxaabada raggii ugu aqoon badnaa jaanibkaasba kaba mid ahaa saxiixay kuma sugantahay inuu yidhi intaa dee suurado badan baan rasuulka ilaahi afkiisa kaba qaatay haddaan ogahay cidda igaba aqoon badan jaanibkaasoo gaadidi gaadhsiin karana waan u rexlayn lahaa oon uba safri lahaa ayaa wuxuu leeyahay dukaankani waa wax tegey waana arrintaa markii abaabtaas adagi dhacday quraysh xaaladaasi ay gaadhay iyaga uba muuqanaysay oo waaba dee shay dhici kartay araggoodii iyo indhahoodiiba ah iyo abaartan wixii kaba dhashay uun iyo boodhkii kaba kacayay markaa iyagu ay dee arrintan rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyagii habaarey allahuma sabcun ka sabci yuusufa ee ilaahayna ducadii aqbalay ayaanay aayaadkani soo degeen oo ilaahay yihi fartaqib waxaad sugtaa yowma maalintaati ay la imanayso asamaau samadu bidukhaanin qiiq mubiinin cad daahira qiiqaasoo yakshaa daboolaya annaasa dadka markaasaa qaa'ilkoodii muxuu odhan haadaa cadaabun aliimun kani waa cadaab aada iyo aada u daran marka ilaa qowlihii laga gaadhayo inakum caa'iduuna wey oo waxa weeyaan way noo soo socotaa aayaadka qaybaheedii dambe way noo soo socdaan kollay dee riwaayadaa horena imika halkan kuma soo wada fasirayno waa riwaayo taa kaba dheer aayaadka qeybteedii kalena way dambaysaaye bal markaa muhimku waxa weeyaan weli xadiidku waa inoo socdaa iyo duruqdii bal matalan axaadiidtaniye dukaankii waa tegey buu leeyahay ibnu mascuud waana arrintaa abaartii kaba dhalatay ee wax soo socdo imanayana maaha dukaankuna waa waxaa iyaga u muuqday ay arkayeen rafaadkan iyo gaajadan haysa taas buu kaba dhigay wixii uu xujaysayna waaba tan inoo soo socoto wuxuu yihi qaala ibnu mascuud baa wuxuu yidhi afa yugshafu miyaa la faydaya cadaabu laakhirati cadaabka aakhiro hadduu yimaado oo ujeeddadiisu waxa weeye qur'aanka waxaa kuba sugan in ilaahay yihi inaa kaashifu lcadaabi qaliila inakum caa'iduuna annagu markii ay yimaadeen ee rasuulka ilaahay ducadii inuu u duceeyo ay weydiiseen iyagoon hadda hagaagba aan islaaminba iyaga taasna bal ay ballan qaadeenna inay iimaan iyo waxyaalo laba imanayaan haddii dhibkan laga faydo si dee qoomkii fircoonba ay yeeleen nebi muuse ay kuba lahaayeen taas ayaa ilaahay wuxuu uhi inaa kaashifu lcadaabi qaliilan annagu waxaan nahay cadaabka kuwa faydaya kor yeelaya qaliilan waa kashfan qaliilan ama zamaanan qaliilan muddaanu idinka qaadaynaa inakum caa'iduuna oo dee markaa haddana markaa waxaan ay leeyihiin rafaadkani uu kuba xambaaree waanu islaami doonaa imaan baanu la iman doonaa dad oofinaya mahe marka dhibtii laga kor yeelo way laabmayaan oo waxay u laabmayaanba kufrigii bay uba laabmayaan bal matalan marka waxaa ku sugan aayaddii cadaabkii iyo dhibkii in laga yar qaaday dee haddii iyagii ay iimaankii laba iman waayeenna kolley cadaabkii waa wax haddana kusoo noqonaya marka arrinku hadduu yahay qiyaamo wax dhacaya oo cadaabkii aakhiro yahay dee kol hadduu yimaado isaga lama qaado cadaabka aakhiro kol hadduu yimaado lama qaado aayaddiina waxaa ku sugan in ilaahay yidhi waanu ka qaadaynaa muddaanu kaba qaadaynaa cadaabkii marka arrinku hadduu cadaab aakhiro yahay lagama qaadeen sidaa daraaddeed dukaankani waa dambeey uu tegey eh wax dambeeye maaha bal waa intaas riwaayaadka kalena way noo dambeeyaan cidda bal matalan qowlka kala qabtana wixii xujadooda ah waan arki doonaa biidn illahi tacaala markaan aaya xadiisyadan kale aakhirkooda gaadhno laakiin istidlaalkiisa taasa ibnu mascuud yowma nabdishu lbadshata alkubraa inaa muntaqimuuna oo ujeeddadu markaa cadaabkii laga yarfaydo haddana markay halkii hore ku laabmaan maxaa imanaysa dee arrintan yowma maalin nabdishu aan qabanayno oo albadshata alkubraa qabashada weyn akhdiga weyn wuxuu inoogu fasiri doonaa beder wixii iyaga helay halaagii iyo cadaabkii iyo dilkii iyo qatligii iyo sabigii iyo wixii kuba yimi inaa anagu muntaqimuuna kuwa argudanayaan nahay oo kuwa dee kufaarta ah weli aayaadka iyo qisadu si ama xadiidku waa inoo dambeeya duruqdii waliba ta taa intan kaba badan markaa ibnu mascuud wuxu uhi falbadshatu badshadan yowmu bedrin waa maalintii beder waqad madat way tagtay aayat dukhaani aayadda dukhaanku waa wax tegey walbadshatu badshadna beder bay ahayd oo way tagtay walizaam lizaamka suuratu furqaan kuma sugan fasawfa yakunu lizaaman waa suuratu furqaan dhammaadkeeda lizaamkaasna isna waa tegey oo macnaa fasawfa wuxuu no dee yakunu wuxuu noqon doonaa cadaabkii lizaaman ay laaziman ma bikum oy mid idinka idin laazima ayuu cadaabkii noqon doonaayo cadaabkoodii mid laazimuu noqon doonaa marka taasna wuxuu kaba dhigayaa inay badshada la mid tahay waatay in badanna kuma fasireenoo beder bay ahaydoo iyadna waa wax dhacay aayatu ruumi aayaddii ruumna way tagtay aayadda ruumna wuxuu ujeedaa alifraamim gulibat ruumu taas iyadna wax soo socda maaha ee iyaguna waa wax dhacay oo cahdigii rasuulka ilaahay dhacay bal aayat ruum sax way dhacday lizaamkii iyo badshadii haddii lagu wada fasiro wax keliya oo beder laguma fasiro wixii helaynaha way dhaceen ee duqaankiina wuxuu leeyahay ibnu mascuud iyadna waa wax horoo tegey ee wax soo socda maaha bal intaa wixii dhaafsanna waxaan sugaynaa riwaayaadka dambe xadaثna abubakr بn abi shaybata qaale xadaثna abu mucaawiyaةa wa wakiicu xa وxadaثanii abu saciidi ilashaju qaale akhbarana wakiicu xa وxadaثna cثmaan ibn abi shaybata qaale xadaثna jariir kulhm can اlacmash manaa raggan uu inoo teliyey wakiic iyo abu mucaawiya marka hore wakiic haddana uu soo noqday un iyo jariir ibn cabdilxamid waa saddexdaas saddexdooduba xadiidka acmash bay kaba wariyeen xa waxadaثna yaxya bn yaxya o abu quraybi walafd lyaحya qaala xadaثna abu mucaawiyata can ilacmashi imanka abu mucaawiya markii horeba inooguma sugnaayeen laakiin dee abu mucaawiya yaxya bnu yaxya iyo abu qurayb markii hore inoogumay sugnayn iyaguna way ka warinayaan oo sheekhe muslim oo inoo soo kordhay un عن مسلم بن صبيح عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء waxaa yimi ilى عبد الله عبد الله بن مسعوud رaجuل nin baa u yimi faqaala wuxuu yihi taraktu في المسجد waa albaabka kindad ee masjidkaa ku yaalay waa halkaa xaafadaha reer kinda ay ahaayeen masjidkii waxaan kaga imi rajula nin yufasiru fasiraya alqur'aana qur'aanka bira'yi waa ra'yigiisii maha riwaayadiisi iyo wuxuu naqli iyo wuxuu maqlay e ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisuu ku fasiraya ninkaasoo yufasiru hadihi اlaayata ninkaasoo fasiraya aayaddan ah yowma taأti الsamaau bidukhaani mubiin oo qaala wuxuu yihi ninkaasi yaأti naasa dadka waxa u imanaya yowma اlqiyaamati maalinta qiyaamaha oo ku imanaya dukhaanu qiiq faya'kudu wuxuu qabanayaa ninka xataa wax fasirayayna laynooma soo magacaabin aayaddan dee uu fasirayeyna isagaasaa lahaayee nebigii xadiid uu kaba maqlay ama cid kaleo ka maqashay ay jirto uu kaba sii warinayana muu sheegin ee aayaddii buu fasirayo waa kalna ra'yigiisa ayuu ku fasirayay naqli iyo riwaayo iyo xadiid uu soo naqlinaya may jirine isagaa fasirayay waxaanu lahaa tafsiirkan yaأti naasa yowma alqiyaamati dukhaanum fayaakhudu bianfaasihim xataa yaakudahum ilaa uu asiibo oo dadkii minhum min adukhaani kayati الzukami mitl الzukami duri oo kale waxa ay caburaan oo dee duri iyo waxyaalahaas dee waxi aynu kuba naqaanay acraabda duriga faqaala cabduلlahi wuxuu yihi man calima ruuxa ogaada ee og cilman cilmi ee wax garanaya falyaqul bihi wixii uu garanaya ha yidhaaho ruux hadduu wax cilmi iyo macrifo u leeyahay ha sheego ha yidhaaho waman lam yaclam ruuxa aan wax garanahayn o waxan aan dee macrifo iyo aqoon ulahayna falyaqul ha yidhaaha allahu aclam faina min fiqhi rajuli ninka aqoontiisa iyo fiqigiisa iyo bal waraacnimadiisa iyo ilaah kacabsigiisa waxaa kaba mid ah an yaquula inuu yidhaaho limaa laa cilma lahu bihi wixii aanu cilmi iyo macrifo ulahayn allahu aclamu taas inuu yidhaho kolley waa hadal weyn tani oo ay tahay un dee inay ruuxa waxaan uu ku hadlayo waa wax la weydiin doono arrinkuna maaha sheeke iyo wax la sheegaye diin markay ku tacalluqsan tahay ee uu ruuxu xukumkii shareecada caddaynayo ee waxaan uu leeyahay ilaah baa waxaan deme waxani waa xalaal iyo waxani waa xaaraam oo kale arrinku waxa weeye ilaahay baa waxaan xalilay ilaahay baa waxaan xarimay ama rasuulkiisii oo taas weeye wixii haddaanu hubin aqoonteed jirin macrifadeed jirin ama aanu hubin de waxay noqonaysaa inuu bal dee arrinkaa ilaahay laba simeeg shirkigii ilaahay loo shariig yeelayay iyo fawaaxishtii iyo waxyaalaha caynkaas iyo dunuubtaas waaweyn ayaa waxaa qariin loogaba dhigay wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuuna weye oo shirkigii iyo fawaaxishtii lalaba imanayay maxaa laba siman ruuxu waxaanu macrifo iyo aqoon u lahayn oo kale uu iskaba sheeg sheego taas oo waa wixii laynaga xarimo laynoo diidayo haddaba markaa ruuxu wixii macrifo hadduu leeyaha sheego haddaanu lahaynna allahu aclam ha yidhaaho taasi waxay ka mid tahay ruuxu hadduu garto dee aqoontiisii halkay gaadhsiisan tahay oo wixii uu ka jaahilkaa gartu markaa yidhaaha allahu aclam aqoontiisay ka mid tahay waayo in wuxuu gartay in wuxuu kala soocayaa wixii uu ka jaahilkaa iyo wixii aanu ka jaahilkahayn buu kala soocaya waa macrifa taasi waa aqoon bay taasi tahay e waana ilaah ka cabsi iyo waracna way tahay ama ruuxio dee wuxuu doona iskaba yidhaahaa ekadibkaas buu kuba dhacaya bal dee walaa taqulu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaal wahada xaraam litaftaruu calى llahi اlkadib waa taas oo ruuxu waxaanu macrifiya aqoon u lahayd dee umuurahaasaa kaba dhalanayo taasi horta waa hadalkan ibnu mascuud waa hadalkaa weyn oo ay tahay ruuxu wuxuu macrifo u leeyahay ha sheego wixii shaki kaga jira ama aanu aqoon u lahayn haka joogsado ee ha isaga celiyo ilaahay hauba celiyo haddii dee bal maalan cid ku dhaanta uu og yahayna ciddii hauba tilmaamo si dee dadkii ilaahay ka cabsanayay ay yeeli jireen taasi iyada waa mid ama xagga tafsiirkii aayadda waa kan siduu inooguba fasirayo wuxuu yidhi inamaa kaana haada waa arrinkan waa maxay waa dukaankan ninkani uu sidan kuba fasiray ka dhigay wax iman doona kaba dhigay arrinku wuxuu ahaa ana qurayshan quraysh lama stacad lama stacad cala nabiyi salى اllahu alيه wasalam macnaa markii ay adkaatay rasuulki ilaahay korkii ay dee rumayn waayeen ay aqbali waayeen istacsa bmacnaa sacubo waa noqdaa haddaan siintiyo taada zaa'id kaba dhignana ood macnaa lama casad ay noqotona waa dee macnan kama dheeraanayso markay caasiday rasuulki ilaahay maka waa tan iimaankoodiiyo inay raacaan oo ku adkaaday rasuulki ilaahay dee ka jeesteen beeniyeen bal ay dee waxa weeyaan maaha inay ka jeesteen une waa kuwaa dhibaye u diidayna inuu dacwadii ilaahay dadkii gaadhsiiyo markay taasi dhacday ayuu dacaa calayhim ku habaaray rasuulki ilaahay bisiniina ka sinii yuusufa asana walow dee sanada aan uba naqano labiyo tobanka bilood dee aljadb walqaxduna sana waa la yidhaaha oo markaa waa abaaro nebi yuusuf abaarihiisii oo kalea uma yaati min bacdi dalika sabcun shidaadun yakulnamaa kuwa waa toddoba ad adag oo wixii hore la beertay oo dhanba dhamaysanaya haddaba kuwaas oo kale oo nebi yuusuf sanadihiisii oo kale ayuu ku habaaray in ilahay macnaa si ay u jilcaan oo markay dee jilcaan ay daciifaan ay markaa taas ay xaqii u aqbalaan fa asaabahum waxaa asiibay qaxdun wa jahdun qaxdun waa abaar iyo wa jahdun jiimta haddii la damiyana kolley dee macnahana waa u yimaadaa waa mashaqo iyo rafaad baa asiibay xataa jacala rajulu ilaa ninkii noqday yanduru mid eegaya ila samaai fayara waa arkayay baynahu wa baynaha waa isaga dhexdiisa iyo samada dhexdood kaayati dukhaani qiiq oo kale min aljahd oo markaa wuxuu ka dhigaya ibnu mascuud dukhaankani ma aha mid dee xaqiiqi a ma ahayne waa wixii iyaga u muuqanayay ee ka dhashay gaajadii haysatay iyo rafaadkii iyo dee dhulkan muddo aanu roob helina abaaraysan ee gubaarkan iyo waxaan kacaya umuurahaasaa qiiqaasi ugu muuqanaya wax qiiq oo kale ah xataa akalu ciaama ilahay lafihii intay dee tumeed ay cuneenba lafihii hargihii waxa faata nabiya salى اllahu alayه wasalam rajulu waxaa rasuulka ilaahay u yimi nin faqaala wuxu uhi ya rasuul اllahi istakfir lii mudar eg nin baa u yimi ninkii halkan nooguma magac cunay lakiin riwaayadii hore maxay nooguma sugnayd abu sufyaan waxaanu yihi ya moxamed buu yihi oo kale waayo markaa mu'min ma ahayn oo muu rumayn oo dee waktigaas iyo wakti ku dhow doona muu islaaminba bal dagaaladii beder iyo umuuraha uu muslimiinta kula dagaalamayo uxudiya baa ka wada dambeeya umuurtan oo umuurtani way horeysay ama ninkan bal waxa weeye barhkood nin kacb ibnu muro la idhaaho oo dikri bal riwaayay kuba timi inuu isagu uba yimo dee qurayshun arrinku muu noqon eh degaankoodii oo dhan waa degaankii xijaaz oo dhan oo inta badan reer mudar biyeyo biyahoodiiyo dhulkay ka cabayeenna uu dhulka uu kuba dhowaa ayay abaarti wada gaadhay oo reer mudarkii kalena abaartii baa gaadhay iyaguna degaanadaa degayay markaa waa loogu yimi rasuulki ilaahay bal inuu ilaahay uu baryo si uu roobka ugu liso ama roob markaa dee uu dalbo bal taas baabay ahayd oo waana kan cibaaradan kaba cabire ya rasuulallahi haddaan dee ninkaan idhah waayo abu sufyaan ya moxamed buu kaba cabire muxuu yidhi istakfir illah limudar ilaahay dembi dhaaf weydii reer mudar muslim nusqooyinkiisa o dhan sidan baa kuba sugan bukhaari xadiidka waa la wariyey bal bukhaari dhowr meelood oo suuradan ay kaba midtay buu ku soo arooriyey ilaa dee kitaabu salaad istisqaya halkaasuu wadaayo suuratu sad aakhirkeeda wama ana min almutakalifiin oo suuratu dukhaan iyo xadiidka isagoo aad buu usoo celceliya dee siday caadadiisu ahayd marka lafdigiisu wuxuu ahaa istasqi llaha limudar ilaahay waxaad u weydiisaa roob reer mudar waa macno aada u cadkaasi oo maaha de imka laakiin ilaahay dembi dhaaf weydiiyo kol hadday gaalo yihiin dee gaalo dembi dhaaf looma dalbayo barhkood ba markaa riwaayadan raajix yeelay bukhaari imaam nawowi laakiin raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy labada macnoba waa iska saxiixo istasqina waa wixii dee la doonaya markaasoo ilaahay u weydiiye roobka inuu u da-siiye bay tahay istakfirna ilaahay u weydiiye oo ugu duceey inuu soo hanuuniyo markay soo hanuuniyaan dabadeedna ay dee istikfaar kuba mutaan iyo in markaa loogu duceeye makfiro bal ninku waa u yimi oo waxa keenayna waa dhibtan reer mudar haysatay iyo abaartan iyo iyagoo roob doonayay markaasaa istakfirna limudar fainahum qad halakuu way halaagsameen reer mudare faqaala wuxuu yihi limudara waa istifaam inkaariya macnaha waxa weeyaan ataqulu lii istakfir limudar ma waxaad ileedahay reer mudar iyagoo kufrigoodii iyo cinaadkoodii kuba sugan ilaahay dembi dhaaf u weydiye ama uma ducee ma kuwaasaad ileedahay iyagoo xaaladaa kuba sugan iyo dhibtaa inaka la jari-un ku dhiiran baa tahay markaad saa leedahay oo waa ruux dhiiran baa tahay qaala wuxu uhi ibnu mascuud fadaca allah lahum rasuulka ilaahay ilaahay buu bariyey waa u duceeyey faanzla allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey dee ducadii rasuulkana waa aqbalo roobkii waa loo daasiiye inaa kaashifu اlcadaabi qaliila inakum caa'iduun inaa anagu kaashifu lcadaabi cadaabka kuwa faydayaan nahay qaadaya qaliila zamaana qaliila oon darf kaba dhigno waa zaman yar ama sedan masel inaa kaashifu lcadaabi kashfan qaliila weeye waa faydid iyo koryeel kooban ayaanoo muddo ah ayaanu cadaabkan kor yeelaynaa waana halkan uu xujaysanaya ibnu mascuud in dukaanku tegey oo dee cadaabka akhiro lama kor yeelo kol hadduu yimaado waa ruuxaas ruux dee mu'min oo muwaxid ahaayo marka dambe laga soo saaro mooye waa cadaabkaa daa'imkuu noqonaya ewaxaa la kor yeelaa waa dhib adduunyiya cadaab adduunye ayuu noqon haddaba waa tan oo waa kii aynu soo marray inu yihi fayugshabu cadaab alaakhira waa kan ilaahay yihi inaa kaashifu lcadaabi qaliilan hadduu arrinku yahay wax qiyaamo imanaya cadaabkaas lama kor yeelayn oo lama kor yeelaya istifaamtiisa horena inkaari bay ahayd inakum idinku caa'iduuna waa kuwan waa dee sii caadadii oo markaa hore ee dhibtii iyo xanuunkii qabtay waa kuwan oo daciifay ee yidhi waxbaan rumaynaynaa laakiin markay dhibtii suusho kufrigoodin bay kuma sugnaanayaan oo waa ku laabmaysaan arrintiinii hore ayaa kuwa noqonaysaa qaala wuxu uhi ibnu mascuud famudiru roobkii baa loo daasiiyey falama asaabatum markay asiibtay alrafaahiyatu kolley ya-du mashadna alrafaahiyana waa saca araaxa weeye waa dee markii roobkii intii u da-ay ay ladnaadeen ee dee bal waxa weeyaan ay raaxadii iyo saacadii iyo barwaaqadii ay asiibtay ayaa qaala caaduu ilaa maa kaanuu calayhi may islaamine kufrigoodii horiyo cisaankii iyo takdiibkii ayay kuba laabmeen qaala wuxu uhi markaa faanzla allahu caza wajala ilaah baa soo dejiyey dee tan waa laga kor yeelay muddaa lagaba kor yeelay fartaqib yowma taأti الsamaau bidukhaani mubiin kolle waana markaa hore habaarka hore dhacay bal waxaad sugtaa ood yay korataa maalinta ay la imanaysa cadceed samadu qiqaacad yaksha الnaasa hada cadaab caliim marka waxaana soo degtay inakum caa'iduuna dabadeed weeye yowma nabdishu lbadshata lkubraa ina muntaqim de waa ku laabmaysaan idinkoo waa kuwa laabmaye ee haddaba bal waxaad sheegtaa iyagii u sheegtaa maalintan qabanayno qabashada weyn oo a dee iyagii qatli iyo sabyi iyo layn laguba qabanayiyo inay la jilciyo ina anagu muntaqimuna kuwa argudanayaan oo qaala markaa ibnu mascuud wuxuu yihi albadshata alkubra waa maxay yacni yowma bedrin maalintii beder ayay tahay bal weli riwaaya inoo dambaysa xadiidka waa inta ka harhsan xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna jariir عan الأcmaشh عan abi الضحى عan masruqi عan cabdالlahi qaala خaمس شhaن aayadood qad madayna way tegeen addukاanu dukaankii uu tegey oo waqtigaasuu dhacay hore wlizaam lizaamkan suuraةu markaa furqaan akhirkeeda fasaufa yakunu lizaaman taasna lizaamkii macnaha fasaufa yakunu wuxuu noqon doonaa cadaabkoodii lizaamantu waa laaziman mid laazima oo iyagii laazimuu noqon doonaa cadaabkaasna wuxuu ku kaasna waa tegay oo waxay de isaga ibnu mascuud iyo qolooyin kaleba kuma fasiran ama intooda badani inuu wixii beder kuba yimi iyaga ee qatligii iyo asrigii ahaa oo badshatalkubra iyo lizaab markaa isku mid bay noqonayaan waruumu reer ruumna way tagtay oo arrinkan ahaa aliflaamiim gulibat الruumu fii adna اlardi wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuun macnaa aayadda taasna waa arrin dhacday oo waktigii horey dhacday oo intii maka la joogay suuradduna soo degtay waktigii ay suuraddu soo degtayna nimanka reer furus baa gacanta saro lahaa bal bilaadii reer ruum ay ka xukumi jireen bay qeyb dhan soo galeen oy qaateenba aayadduna way soo degtay dee waa laga adkaaday reer ruumun arrinkumu ahayne wahum min bacdi kalabihim sayaqribuun welina may dhicin intaa laga adkaaday ee laga qaalib noqday dabadeed way qaalib noqon doonaan markaas baaba abubakar dee isagoo wacdigan iyo arrinkan rumaysan aayaddii buu aqriyey kufaartii kalena way maqleen oo waxay keentay intaan lana xarimin bay ahayde abubakar qolooyin kale oo kufaartii quraysheeda makaa la wada joogaye in rihaan waa sharatan macnaa way adkaan doonaan iyo ma adkaan doonaan xoolaana la kala helayay waa qimaar nooc qimaara intaan la xarimin bay ahayd ee xaggii muddadii bay noqotay dee fii bidci sinina ilaahay yidhi ay dee noqotay bidcina waa saddex ilaa sagaal malaa muddo wuxuu yar qabtay meel dhexaan isugu nimaadna oo lix sannadood oo inta aan weli nasrigii iyo qalabadii reer ruum dhicin ayaa muddadina dhammaato waxaa la arkaa inuu wixii laga qobadii ay qaateen laakiin sanadii ku xigtayba arrinkii baa yimi iyo qalabadii iyo reer ruum inay noqdeen kuwii qaalib noqday waxaana ahayd reer ruumna muslimiintu way farxayeen inay ku qaalib noqdaan oo dee waxay wadaagsanayeen inay ahlu kitaab yihiin nimankan qureysheedna furus iyo kuwaasay lama jireen oo ah inaana wax kitaaba iyaguna lahayn oo xaggaa iskaba waafaqsanaayeenba haddaba taasna wuxuu leeyahy waa wax tegey in badshadiina way tagtay umuurahaasoo dhami way tegeen walqamaru dayxina waa tegey dayax waa inoo dambeeyaaba baakakan ku xigo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar waa dayaxa dilaaciisuna isna wax soo socda maaha buu leeyahy hore u dhacayo waktigii rasuulka ilaahay buu dhacay xdثna أbو سعيid الأشج qال xdثna وkيع qال xdثna الأعmش بhdا الإسناaد مثlh kolley baabku waa in yarunbaa riwaaية aba inoo yar dambaysa waxoogaa aayad kaleo qur'aan kamidi ay nooguba iman doonto walow صaxaabi kalena xadiidka uu warinayo siday noo soo socotee أxaadiiثii iبن masعuud ee imaka arinkan ku tacaluqsanayd way noo dhamaatay kolley khulaasadoodu bal masaladan iyo inaanu ruuxu iska hubsado wixii bal ama la weydiinayo ama uu sheegayo waxaanu macrifo iyo aqoon u lahayn aanu isagii ka jawaabin ama aanu sheegin taasi iyadu de waa arrin shareecadeedna ku muqarar ah oo layna aadna laynoogu adkeeyey ibnu mascuudna hadalkiisa ay nooguma sugan tahay aayaddan iyo waxyaalahan dhacee ducadii rasuulka ilaahayo in ilaahay aqbalayo umuurahaasna waa umuuro dhacay sidaa ibnu mascuud sheegay oo iyadna waa inooguba sugan tahay laakiin waa xagga dukaanka oo kale bal ibnu mascuud sanu inooguma fasire wax dhacay buu isaga dee riwaayadiisu ay tahay ee miyay jiraan oo calaamaadka saacadda miyuu ka mid yahay dukhaan waxaa jirta xadiid inoo dambeeyo kitaabka inoogu iman doonaa aa la arkaa horti inay dee haatan xagaa baynahay oo inagaba joogsado waa baabka uu dhigan doona aayaadka qiyaamada horteed dhacaya kolley imaka haddaan raqamkii dee ku dhownahay laba kun iyo sideed boqol waa laba kun iyo sagaal boqol iyo kow raqamkaa xadiidka ku iman doona weeye oo saxaabi waxa weye xudayfat bnu asiid ama abu sareyxa uu warinaya baa waxaa jirta toban aayadood inay inta qiyaamadu aanay dhacayn ilaa toban calaamo la arko tobankaa calaamo waxaa kaba mida dukhaan waa ku jira waa xadiid inoo iman doona bal kalaam xagga sanadkiisa kuba iman karaa waa jira ee bal xadiidkaasi kitaabku inooguma dambeeya marka waxa ay tahay iyada tan uu ibnu mascuud sheegay iyo dee aayaadkan wada socda waa sax waa macnahaas weeye laakiin dukaan inuu iman doono calaamaadkaa saacaddii xadiid kitaabka inooguma sugan oo muslim soo saaro muslim agtiisa saxiixka ayaaba jira in arrinkan uu ibnu mascuud xujaysay radia allahu canhu oo ah ina kaashifu lcadaabi qaliila inakum caa'iduun cadaabkii waanu faydaynaa muddaan idinka kor yeelaynaa waana ku laabmaysaan wixii de annaguna waanu ku noqon doonaayo badshadaa weyn baa iman doonta arrinka caynkaas ee uu yidhi dee cadaabkii hadduu yahay waxaan dukaankani wax mar dambe imanaya wakti la kor yeelo maaha horta taa kolley waxaan filayaa inaan tacaarud sidaasi jirin oo kana waa jiraa uun taa kalena xadiidkaasi inooguba yimi arrinkuna waxa weeyaan qiyaamada dhexdeeda wax dhacaya maahe waa wax ka horeeya calaamaadka saacaddee waaweyn ee dajaal iyo yajuuj iyo maajuuj iyo kuwaas balihiba ee markay yimaadaan maaha inay weligood daa'imayaan ee dajaalintu yimaado haddana waktigiisu dhammaanaya waa la dilaya yajuuj iyo maajuuj way imanayaanoo markay muddo joogaan ayaa marka dambena ilaahay wax kuba sallidaya ay wada dhimanayaan oo dhulkii lagaba nadiifinayaa oo kale cadceedda galbeed kaba soo baxayso iyaguna aayaadkaasi markaa ka soo baxdee marka dambe arrintu caadigeedii bay kuba noqonaysaa oo dee adduunyadii siibaa ilaa intii la gaadhayo markay ashraada iyo calaamaadkaa tahay maha dee markuu wuxuu yimaado inuu weligii daa'imayo kuwaasuu kaba mid yahay bal waxaan leenahay arrinkan ibnu mascuud ee xadiidkan saxiixa inooguba suganna waa jiraayo iyo dee arrintaas habaarkii rasuulka ilaahay kaba dhalatay iyo abaaraha iyo wixii kaba dhashay dukhaan isagu dambeeyo oo dee kolley waana sida cali iyo ay kuba fasireenbe in dambeeyo saxiixa muslim inooguba sugan oo calaamaadka saacadda waa qiyaamada ma dhacaya waa ka horeeya calaamaadka kaba horeynaya ana waa jiraayo iyadana insha allahu tacaala ana kitaabka ayuu kuba iman doonaa halkaan idin tilmaamayna waa ku suganya waana sii eegi kartaan inta aynaan gaadhin oo dee ilaa boqol xadiis baa inoo dhexeeya imaka halkaasoo dee duruqdoodii iyo riwaayaadkoodii wata bal marka waxaan leenahay in arinkana fayugshafu cadaab اlaakhira arinku hadduu cadaabkii akhiriyay sax lama faydayo laakiin markuu calaamo saaco kaba soo horeyso noqdo calaamaadkaasi intay muuqdaan bay haddana iska dee ay soo suurayaan way muuqanayaan oo way suurayaan ilaa qiyaamadu ay kaba dhacayso calaamaad ka muuqanayo bal dukaanka kalena waa jira ninkan musanadkiisa kolley ah kana uu ibnu mascuud inoogaba waramayna dee waa kan inoo caddeeyey aadna inoogu bastiyey si arrintu ay u dhacaysay aayaadkan suuratu dukaan kuba yimi xaaladoodu waxa ay tahay xdثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر qال xadثna شhuعبة ح وxadثna abوبكر بن أbي شhيبة واللفظ لah qال xadثna غندر عن شhuعبة عن قتاaدة عن عزرة عن الحسن العuرني عن يحيى بن الجزار عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب في qwله taعالى waa kolley hadalkii iبن mascuud oo dee rum iyo badsho iyo dukan iyo waxyaalo oo kelimo kale oo suuratu bal maalan sajda kuba aayad kuba timi inooguma fasirayo ubay ibnu kacb weeye xagga sanadka marka la eego dariiqa hore maaha dariiq me kolleyba dariiqiisaba labada dariiq baa male waliba ka dambaa kasii yar dheer ba me waa isla mid une xadiidka sanadkiisu waa sagaal rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama dee waxa wey marka la eego haddii aan dee marfuuc kaba dhigin ilaa saxaabiga markaan ka gaadhayno saxaabigii ilaa sheekha muslim sagaal bay noqdeen oo waa asaaniiddii aada u naasilka ahayd tusaaciyaadkahayd kuma badno kitaabkee laakiin meelo kala duwanba oan kuba soo maray asaaniid sidaasoo sanadkan baa waxaan leenahay waa sanad naasila waa tusaaciyaadkii muslim waa asaaniiddiisa kuwii ugu tirada badnaa waayo waxaan ognahy qarnigii sideedaad dee ayimadii noolayd bal qarnigii sagaalaad wax kamida soo gaadhay barhkood inay lahaayeen asaaniid tusaaciya axaadiis ay sagaal iyo iyagiyo rasuulka ilaahay uba dhexeeyaan waa noocay musaawaadkiiyo musaafaxada ay odhanayeen walow aanay dee aynaan eegeyn xadiidka naftiisa laakiin axaadiis kaleo intaas xaafid ibnu xajar iyo ama sheekhadiisa dabaqadaas oo kale rasuulka ilaahay iyo iyaga sagaal ay udhexeeyaan waa jirtay markaa sanadka muslim waa sanad adigu aada u naasil aan leenahay waa asaaniiddiisana ka ugu naasilsan ama ugu tiro badan sababtuna waxa weeyaan rag aada isugu dhow dhow ayaa wada galo bal marka qataade laga bilaabo qataade iyo cazre iyo xasan alcurani iyo yaxya ibn ljazaar iyo cabdiraxmaan ibn abi leyla walow markaa cazra aan eegi karno on odhan karno waa min baabi riwaayat alakabir can alasaaqir oo qataadaaba kama weynaan odhan karno dee bal cazre haddaan taabiciintii ka saaraynta kale o dhan ma waa taabiciin haddii casra taabici noqdaan shan taabici baa xadiidka sanadkiisa halkii taabici keligii kolkol geli jiray ama laba taabica iyo shan ay isku daba isku dhow dhow oo kale waaweyn un ay meel keliya isugu yimaadeen sanad keliya tan baa dee naazil kaba dhigtay horeynu usoo aragnay shucb oo qataado ka warinaya qataadana anas ka warinayo bes intaasba halkan shantu ay galeen in uu maalan qataado dabadeed anas ibnu malik oo keliya uu kuba sugan yahay baynu soo arki jirno waa waxyaalaha ka dhigay dee sanadkii inuu dheeraado waa umuurahaas weeye wuxuu yihi haddaba can ubay bn kacbin fii qowlihi caza wajal walanudiiqanahum min alcadaabi اladnaa duna alcadaabi alakbari laamtu waa laamtii qasam wallaahi baan ku dhaartay lanudiiqanahum waxaan dhadhansiin doonaa min alcadaabi cadaabkii aladna alakbar muqaabilkiisii weeye marka waa alasqar baan leynahay waa cadaabkii yaraa waa intan adduunyada la joogo wixii kuba imanayey duuna alcadaabi cadaabka hortii waa sokadii macnaa waa qabla alcadaabi alakbari weyno cadaabka weyno waa cadaabkii dee qiyaamo iyo aakhiro dhacayay waa cadaabkaas naareed kaa hortii waxaan dee kufrigoodan iyo macaasidan iyo waxyaalaha ay laba imanayaan aan u dhadhan siin doonaa cadaab yar oo waa cadaabkan adduunye ee dee kaba dhalanaya dee waxyaalahan ama masaa'ibtae laguma sallidaya abaarahaasi ay kaba mid ahaayeen ama qatligi iyo taas iyo kaasaan dhadhan siin doonaa cadaabka weyn hortii iyo taasoo min alcadaabi aladnaa waa cadaabkii dhawaa ma yaraa duuna alcadaabi alakbari marka wuxuu fasiraya macnaa waxaane can ubay bni kacbin fii qowlihi fii tafsiiri qowlihi dheh waa ilaahay qowlkiisii uu taa yidhi fasiritaankeedii baa ubay ibnu kacb isagoo fasiraya wuxuu yidhi qaala masaa'ib dunya cadaabkan yari waa dunyada masaa'ibteeda xanuunka iyo balaayooyinka iyo imtixaanaadka iyo fitantan iyo dhibaatooyinka kale dadka helaya inta ay adduunyo joogaan cadaabkii yaraa buu kaba mid yahay waruumu reer ruum waa aayaadkaas aayad muuqatay bal iyo walbadshatu badshadii aw idukhaanu shucbatun ishraku fi lbadshati aw idukhaan macnaa shucba ayaa qataada lafdigiisiibaa shaki ka galay maa dukhaan buu yidhi mise albatshuu yidhi macnaa masaa'ibtan addunya cadaabkii yaraa ayay kaba mid tahay badshadana beder iyaga heshay iyo qabashadaas iyo qatilga iyo waxyaalahaasi cadaabkaa yaree la dhadhansiinayay kaba mid tahay dee marka ay dhintaan cadaabkii aakhiray laba kulmayeenna waa cadaabkii weynaa markaa shakiguna waa shucba lafdigii qataada ayuu shaki kaba gale baabun fi shiqaaq alqamari baabun shiqaaq alqamari dayaxa kala dilaaciisi uu kala dilaacay oo uu laba jeex ama laba firqo noqday ayuu baabkiisii yahay iyadna waa ayad weyn oo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii waaweynaa kaba mid ah intii maka la joogayna dhacday ee qur-aankii baaba in oguba sugantao wax soo socda maahe waa wax dhacay oo qur-aankii noogaba warramay markaa dee axaadiis kala duwanna way ku timi oo barhkood aan arki doono saxaabo kala duwan baaba wariyey oo barhkood kuwii joogay ay ahaayeen sida ibnu mascuud oo kale bal haddaba taa wixii kuba yimuu baabkiisii yahay xdثna cمر النaqd وزهير بن حرب qال xdثna سفyان بن عyynة عن بن أbي نجيح عن مجاهد عن أbي معmر وعبداللh بن سkبر aan marar soo aragnay عن عبداللahi qاaل وعبداللh بن مسعوud wuxuu yihi انشhaqa wuu dilaacay oo kala dilaacay alqmر dayحي عalى cهdi رasuul الlaahi صلى الlaه عليه وسلم wqtigii rasuulkii ilaahay bshiqatayni laba jeex ama laba firqo ayuu kala noqday faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ishhaduu markhaati ka noqdo macnaa mucjizadan iyo aayadan weyn markhaati ka noqdo waqti habeenana way ahayd xadaثna abubakr bn abi shaybata w abu kuraybi waisxaaq bn ibrahima jamiiعa can abi mucaawiyata xa waxadaثna cmar bn xafs bn giyaaثi qaala xadaثna abi kilaahuma can اlacmashi xa وxadثna minjab بن الxاriث التmimiy wlfd lah lafdiga minjaab baa le dadkana marar kale kala duwan baynu soo wada aragno nin cusubi ma jiro qaala أخbarana بن msiri عan الأcmaشhi عan أbي ibrahima عan أbي mcmari عan cabdالlahi بn mascuudi eg markaa acmash baa maanta ibrahim ka warinaya ibrahim بn abi mcmar oo halkii mujaahid bay dee mutaabaca u yihiin iبn abi najixna waa cabdالlahi بn abi najix isna waa nin hore aan usoo maray ka sanadka hore kuba sugan عن عبد الله بن مسعوud qاaل بynma وqt نحن anagu mعa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم bminan eg minay joogeen riwaayaadka makana minibo waa darafta maka un bay kaba darafta makay kuba taalaayo wax tanaafi kama dhexeeya laba goorna may kalahayne mar keli un baa inshiqaaqu dhacay id wqtigaa infalqa waxa kala dilaacay alqmru dayxi filqatayni laba gobol iyo laba filquu noqday fakaant waxay aatay filqatun filqo ama qadco waraa aljabali buursha gadaadkeeda waxaa dhici karta waqtiya uu soo baxayaba haba noqoto buurtii ay markaa ku dhawaayeen bay midi dhinaciisii ayaa dee kaba qarinaysa ay noqotay fir wafilqatu filqana duunahu waa duuna aljabali ama korkiisa si ay noo dambayso adugu meeshii waxa weeyaanuun intuu kala jeexmay waa aayad ilaahay qaadirkaaye marka horeba san u abuuray ee socodkiisan ayaa tan kuba keenay iyaday mucjiso tahay dee wakti koobanna way ahayde laba intuu kala noqdaa buurtii dhexdeedii ay ka dhex muuqatay ama buurtii aad mooda hareera ay ka kala martay oo dee buurtii baaba udhexaysay labadii qidco فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا مرkخاaتi kaba نoقda weli xadيثeeda درqda yar wadaya حدثنا عبيد الله بن معاaذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعوud قال انشhق uu dilaacay القمر ضyxوا على عهد رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فiلqتين laba فiلqو kala نoqday fasatara aljabalu buurtii baa qarisay filqatan waa xagga kale ayaa buurtii ayaa dhinac iyo jeex kaba mida labadan uu kala jeexmay asturta oo qarisay wa kaanat filqatun filqana waxay noqotay waa qadca iyo firqa fowqa aljabali buurta korkeeda faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam allahuma shhad kolley riwaayaadka kale ishhaduu ishhaduu ayaa inooguba sugan oo wuxuu ihi ilaahu markhaati kaba noqo dee waa mujiza mucjizada weyneed iguba xoogeysay intaasba wey bal xadiidkan waan yar wadi doonaayo horta arrinkani duruqda kalun baana wadi doonaa intana axaadiista kumaba dhamma kolleyna ibnu kasiir marka uu suuratu tafsiirkiisa suuraddan uu bal matalan kuba sugayay in badan oo axaadiista ka mida iyo xaafid ibnu xajar iyo way soo arooriyaan riwaayaadkan aanayna mooye kuwa kale maqan dee kolley kalaam kala duwanna way ku leeyihiin riwaayaadka ay suba geeyaan meeshu waxa weeyaan horta dayaxii oo dee aayaddaa weyna ee ilaahay subxaana watacaala abuuray arrinku waa qudre ilaahay e ayaa ilaahay kala dilaaciyey iyadoo mucjise rasuulka ilaahay uu yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh dee ilahay baa yihi iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wax soo socdana maaha oo aayad muuqan doonta ama markaa dee qiyaamadu ay dhawaatee waa wax dhacay oo waktigii rasuulka ilaahay dhaco waa kan dadkii u joogay ba inoogaba warrameen bal horta taas weeyaan waxa dee markay noqoto ilaahay qudradii iyo mucaajizaadkii rasuulka ilaahay ee kala dunaayey ilaahay dee uu kuma xoogeeyo sidqigiisa tilmaamaya jaanibkaa marka la eego ruux muwaxid oo mu'min oo ilaahay rumaysan oo rasuulka ilaahay rumaysan dee wax shaki iyo umuuraha kaba galo waxyaalihii nimankii ama malaaxidadaha ay yidhaaheen ama kuwii aan diintaba rumaysan ama dad magac islaam sheeganayo laakiin taasi kolley dee waa waxay keenaysa un waa ruux marka horeba waxa kaba maqan dee waa iimaankii iyo ilaahay dee qudradiisi iyo taa aqoonsigeedii ayaa kaba maqane bal horta taasi waa wax iyada inooguba sugan gees kalena xagga marka la eego saxaabo kala duwan baa wariyay qur-aankiina waa inooguba sugnaaday saxaabadaasna dad ka badan baa inooga sii warinayo bal taasi waa inooguba sugantahay laakiin arrinkani ee habeen buu dhacay oo waxa weeyaan cid gaarana kolley waa ciddii loolaba jeeday oo waa ciddii dalabtay ee mucjis ahaan uba dalabtay taas oo kale wakti waxaa dhici karta dee ayna adduunyadooda mar dayaxu ma soo wada baxa siday culimadu yidhaahaan kusufkaba bilaadda qaarkood inta dayaxu madoobaado ayaan bilaadda qaarkoodna lagaba arag oo markaa lama odhanayo siday bacd almalaaxid ay yidhaaheen arrinkaasi hadduu dhacay adduunyadao dhan baa laga wada arki laha adduunyadu isku madaalic maaha in waktiyadaasna bal iyadoo dad meel wada jooga ayaan war u haynba cadceed madoobaatay ama dayax madoobaaday habeenkiio marka habeenadii laba seexdo bal waa mucjizo weyn oo dhacday taasiba weeye kolleyna sian riwaayaadka qaarkood nooguba yimi arrinku iskama iman be niman kufaara oo kufaartii quraysheeda ayaa arrinkan dalbaday ee haddana markay arkeen waa sixirun bay yidhaaheen haadaa sixirun mustamir sida qur-aankabay nooguba sugan waa sixirun bay yidhaaheen may iman bal riwaayadka qaarkood baa waxay kuba yimaadeen hadduu idinka idin saxri dee dadka kalena ma sixraye bal dadkii safarada hala weydiiyo dad kala duwan oo dee dadkii waktigaa safarada ahaa oo arrinkii inay arkeen sheegayna waa jireene bal arrinku taas weeye kale waxaan filaya imaka maba jirto kutubtii caynkaasa bixamd illahi tacaala waa shay iskaba socotay oo de waxa laga yaaba anaga waktigii da-da yadii kasoo qaada oo iyo dee dadkii naga waaweynaaba ama dadkaasi kutub baa jirta waktigaas dee mandiqadeenaba muntashir kuma ahayd oo dadkuna fidradiiba iskagaba sugnaayeenoo waxaan imika dee la yskaba hubsanayo kal haddii kitaab wax laga sheego waxaa la odhanayo kitaab alla warqaba taasay uguma dhamaydo de wixii kitaab baa sheegay waa taas dee waxaaba iska jirtay magaaladayna way jirto dee magaalooyinka horta mandiqadana way jirtay intaa la baranayo dadkuna fidrada ay kuba noolaayeen de waa toddobaatanaad iyo wixii kaba horreeyey in ramadaan marka ay noqoto makhaayadaha la isugu iman jiray oo dadkana wadaadadii ay u xadiidi jireen haddaba waxaan leeyahay kutubtii waktiyada laga xadiidi jiray waxaa kamid ah kitaab lagu magacaabo durat naasixiin waa laga yaaba uu soo dhawaaday o dee taas oo kale laakiin imika waa taas oo dee magaalada waa lagu iibin jiray oo kitaabkii la haysan jiraye dadkana laga wacdihi jiray ama rabadaantii oo dhan dee soddonka habeen adigu lagu soo jeedin jiray marka shiqaaq oo kale ayaa waxyaalo dee akhbaaro in dee ama kutubta qaarkood way dhacday inuu dayaxi soo dhaadhacay oo rasuulkii ilaahayba dee akmaamtiisii uu soo gaadhay oo laga maqlay isagoo ashhadu an laa ilaha illa allah nin ciidan dhan watooye magacaabani uu yimi markaasoo arrintii oo tii uu kuba islaamay ite akhbaar aan jirin oo maanta kolley waktigan dadku ma rumaysay lakiin waktigaas dee waa wixii shaa'ic ahaayee dadka loogama xadiisaye loo aqriyi jiray aad ba usoo dhawaaday kitaabkaas duratu naasixin iyo uuba soo dhawaade bal waxaan leeyahay de akhbaaraha caynkaasa waa akhbaaro inta badan aan asal lahaynoo marka hadday tan tan tahay iyo hadday micraajkii rasuulka ilaah iyo isri iyo waxyaalihii dhacay ay tahay dee kutubtaa siirada ee la ictimaadsaday iyo axaadiisan inoo sugan waxa inoogu sugan baa inooguma filan ama tan oo wax lagu sii dardaro akhbaar aan jirin oo kolkol dee aan waaqicin oo waafaqsanayn ama aan jirin iyo waxyaalahaas waa wax dee inay bal markaas aan wax dee loona baahan yahay maan oo axna baadilba eh laakiin imaka waxaynu isagaba digno oo la yidhaha kitaab fulan iskaba jiriyo kitaab fulan baa saa dhigay dee maanta ma jirto kutubtaasi aatan waxaan filayaa saaxadii way kaba baxdee laakiin de washa anagu aan soo gaadhnay ama sooba dhawaaday weeye dadkana ay dhegahooda ay kuba badnaayeen ee loogu xadiidi jiray ay maqli jireen bal arrinka jira waxa weeye maha wax intaa soo dhaafay waa calaamadan oo muuqatay oo dayaxii uu laba kala noqday laba firqo dee hadduu bal matalan ufuqaa beri dayaxiba jiray buurtii marka ay ag joogeen ayaa qeybna markaa dee imikaba marka aanu aada u dheeraanu samada dusheeda teginu ufuqii ama uu bal matalan waktiyada uu soo baxayo inay wixii kaa horeeye kaba dheeriba way kaa qarinayaan ayaa qaybna ay dayaxii bal matalan buurti qarisay qaybna way kaba sarreysay waana calaamad baan leenahay ilaahay subxaana watacaala dee mucjiza dadkii u tusay waktigaa intii aragtay wixii wax ku qaatayno de waa saxaabadii iimaankooda ugu sii siyaadeyna way ugu siyaadeene nimankii aayaddan dalbaya waktigaa waxba kumay rumayn waa kuwa yidhi sida ilaahay ba qur-aanka inooguma sheegay hada sixrun mustamir taas yidhi ayay ahayd oo sixir bay kaba dhigeen bal arrinku taas weeye waana wax dhacay oo mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyka wamid ah wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xdثna عbayd اللh بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة عن الأعمشh عن مجاhiد عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك waa xadيiث kale lakiin kii hore uu xaaleeyey ki ibn cumar waa xadiid ibn cumar kii horena ibnu mascuud buu ahaaye laakiin mati wuxuu la mid yahay xadiidkii ibnu mascuud een kaba soo baxnay waa shaahidkii ay la odhanayo mutaabaca maaha shaahid weeye xadiidkii horeu shaahid uu yahay وxadثnيi بشر بن khالد qال أخبرna محمد بن جعفر xا وxadثna محamed بن بشhاaر qال xadثna بن أbي عadي kilaaهma عan شhuعبةa anaa labadoodan iبن أbي عadي waa محamed iyo محamed بن جعفر labaduba shucbay kaba wariyeen بsنaadi mعaadin بsنaadi iبn mعaadin baan ujeedaa isنaadkii ina mعaad dee عubaydاللahi iبn mعaad aabihii buu kaba warinaye haddaan عubaydاللahi egna sanadkiisu muxuu ahaa xadثna شhuعbaة عan الأcmaشh an mujaaهidi can iبn cmar intaas weeye abihii marka la dhaafo waa isnaadkii shucba can shucbata naxو xadiiثi xadiiثkuna waa kii hore ayuu laba mid yahay غayr ana fي xadiiث iبn abi cadiyin waxa kuba sugnaa faqaala shadu shadu halkan kii hore ee uu inoo ixaaleeyey ee xadiidka ibnu mascuud ahay kan ibnu cumarna uu kala mid dhigay allahuma shad riwaayo aynu kusoo aragnay waa riwaayada tani maxay ahayd ishhaduu ishhaduu waa xadiidka ibn abi cadi ka maxamed ibnu jacfar taa hor waafaqsanaa markhaati ka noqdo markhaati ka noqda waa mucjizadan xadaثnي زهير بن حرب وعبد بن حمyد قال xadثna يuنس بن محمد قال xadثna شhيبان قال xadثna qتاadة عن أنس أن أهل مkةa reer mka سألوu way weydiiyeen رasuul اللhi صلى الله عليه وسلم أn يuriyahم inuu tuso aيaة aيad inuu tuso معجiزan faarahum wuxuu tusay in shiqaaqalqamari dayaxii kala dilaaciisii u kala dilaacay maratayni laba goor waa san laftiga anastan baa inoo dhacday kolley waanu inoo soo socdaayo qorooyin kalena laftiga firqatayni bay halkan kuba wariyeen maratayni waxaamad moodaa dee daahirkii lagaba qaadanaya in inshiqaaqulqamar laba goor dhacay laba habeen kala dhacay taasba weeye laakiin axaadiista kale aynu hayno ee bal xadiidkan anas duruqdiisa kalena ay ka mid tahay khaasatan riwaayada shucbo weeye riwaayada shucbo marka ay noqoto maaha riwaayadii shucbo tan iyo riwaayada shucbo ka wada xifdi badan raggan xadiidka anas warinaya firqatayn iyo filqatayn iyobaa inoogu sugan markaa laba goor may dhicin bacd alxufaadna iyagoo tan ku kadsoomay habay dhahay laba goor inshiqaaqulqamar muu dhicine waa lamar keliya oo dee arrinku marataynna waxaan kuba fasiraynaa in maaha in waxa weeyaan waa firqatayn iyo filqatayn iyo saa alfaadaa inooguba yimi kollina waa arrin xaafid ibnu xajar iyo ibn اlqayim iyo ibnu kahiir iyo ay riwaayadan soo qaadaan oo dee riwaayaadkii kale firqatayn iyo filqatayn iyo kad badna ayaa aynoo caddaynayo inoo fasirayo laba goor ma jirto asal ahaan inuu laba habeen u ahaa inshiqaaquye laba firqun buu kala noqday mar keliyuu ahaayo dee laba jeex uu noqday un taasba weeye lafdigani taa waa keenaya bacd alxufaadna hadalkan way yidhaaheen oo laba goor buu dhacay way yidhaaheen laakiin waxaan leenahay xadiidku waa xadiidkii anas laftiga inoo dambeeya shucbo oo kaba xoog badan cidda laftigan kuba warisay waa firqatayni xadiidkii ibnu mascuud iyo ibnu cumar ine taasaa inooguba sugan dadkii kale wariyey taasaa inoogu sugan markaa laba goor ma dhicina mar keliyuu dhacay halkanna waxaan kuba xambaaraynaa un sida riwaayaadkii kale وxdثnي محمد بن رافع قال xdثna عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن qتادة عن أنس بمعنى حديث الشhيبان وxdثna محمد بن المسنى قال xdثna محمد بن جعفر وأبو داود وdيالسي وxdثna بن بشhار قال xdثna يحيى بن مسعيد ومحمد بن جعفر وأبو داود كلهم عن شعبة عن qتاaدة عن أنس قال انشhق القمر فرqتين eg waa xadيiثkii أنس waana شhuعبة riواayadiisi وفي xadيiث أبي dاd انshق الqمر عalى عهdi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم de waana taa minay joogeen xadثna موسى بن qريش التميمي قال xadثna اسحاq بن بكر بن مdر قال xadثnي أbي قال xadثna جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عbayd اللh بن عبد اللh بن cتبة بن مسعوud عن بن عabاس قال أنه qاaل وxuu yihi cبد اللh بن عabاس eg أنس بن مالك baan soo aragnay cabd للahi بن cmarna waan soo aragnay cabdالlahi بن mascuudna waa kaba horeeyey imikana maxaan haynaa صaxaabi kale weliba asxaab kalena way jiraanoo qisada inoo warisay ama aayadan iyo mucjisadan waa cabdالlahi بن cabaaso wuxuu yihi inahu qamara dayxu inshaqa wuu dilaacay calى zamani rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay labuu kala noqday iyadoo dalabkaa quraysh ay ahayd aayadna uu ahaa wakti habeenana uu dhacay rasuulki ilaahayna uu yihi ishhaduu de waana taa qur'aankaba inoogu sugan اqtarabat الsaacatu washaqa اlqmr wallahu subxaana wataعala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta